إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal ku soo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadii sannadda hornimadanna waxaa ka mid ah walaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa ballan qaaday in ay dadka gaarsiin doonto fadwadii iyo bayaankii ka soo baxay shirweynaha labaad ee jihaadka bariga afrika kaa oo dhowaan soo gebagaboobay askari ka soo goostay dowladda federaalka ah ayaa isu soo dhiibay walaayadda islaamiga ah ee gado qaar ka mid ah salaadiinta wilaayadka islaamiga ah ayaa waxa ay sheegeen in ay dhaqan gelinayaan fadwadii iyo bayaankii ka soo baxay shirka labaad ee jihaadka bariga afrika taliyo ciidan ayaa waxaa lagu dilay magaalada garowe ee gobolka nugaal xilli uu sii kordhayo khilaafka u dhexeeya maamulka puntland iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah weerar khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka jubbaland ayaa waxa uu ka dhacay deegaan hoostaga magaalada kismaayo nin dhallinyaro ah ayaa waxaa lagu dilay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaa waa qodobadii warku oo weynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran walaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa ballan qaaday in ay dadka gaarsiin doonto fadwadii iyo bayaankii ka soo baxay shirweynaha labaad ee jihaadka bariga afrika kaa oo dhowaan soo gebagaboobay cabdisamad cabdulaahi ayaa ka warramaya waaliga walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed dabow cabdalle oo waraysi siinaya idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan xilli uu ku sugnaa howlkii loogu magacdaray al imaam maxmed gurey uu kusoo gebagaboobay shirkii bariga afrika ee looga arrinsaday arrimo muhiim ah ayaa wuxuu ka hadlay qodobo ay ka mid yihiin macluumaadka dhaxalgalka ah ee uu ka soo faa'iiday kulankaas isagoona tilmaamay in halkaasi ay ka faa'iideen macluumaad ku saabsan halka uu salka ku hayo siraaca dheer ee u dhexeeya xaqa iyo baadilka waaligu wuxuu sheegay inay jiraan macluumaad aad u fara badan oo u baahan in la saxo islamarkaana ay gaarsiin doonaan bulshada ay mas-uulka ka yihiin annaga waxaan diyaar unahay inaan ka faa'iidaysanno waxa weeyaan sideedaba inaan micnaha xogta aan ka faa'iidaysanno oo aan si jidyala uga faa'iidaysanno meesha waxaa fadhiya culimmadii wilaayada waxaa fadhiya odayaasha dhaqanka wilaayada waxaa fadhiya maamulkii sare ee wilaayada jubbooyinka dhammaanteenna insha allahu tacaala waxa waxa meesha aan u nimidba inaan ka faa'iidaysanno si aan waxa weeyaan wixii qaladoo jiray aan u saxno wacyigelinta halkan ka timidna inaan ummadda aan gaarsiinno si ay wax badan noogu islaxaan wixii horumarna loo sameeyo waxaana insha allahu tacaala noogu saxmi doona camalka iyo shaqada aan wadno annagana waxay noo tahay baraarug waxaan rajaynaynaa insha allahu tacala ka faa'idaysi wanaagsan aad iyo aad baan u soo jeednaa ilaahayna waxa weeyaan hanoo fududeeyo abuu cabdalla mar wax laga weydiiyey kala duwanaanshaha shirkii koowaad ee bariga afrika iyo kan labaad ee uu goobjoogga u ahaa labaduba wuxuu yidhi jasaaka allahu khayran sidaad sheegtay waa run shirkii hore ee maxaa la yidhahdaa bariga afrika looga hadlayay arrimaha jihaadka bariga afrika kanna waa kii labaad ilaahay mahaddii ilaahay baana soo gaarsiiyey waan joognaa saddex sano kadib marka haddaan isbarbardhig ku sameeyo anoo koobaya kii hore aad buu u qurux badnaa maasha allah alxamdulilah rabbialcaalamiin lagama sheekayn karo kan kii hore wax badan buu kaga duwan yahay hadday noqon lahayd min xaysu almakaan meel aad u qurux badan geedaha iyo alaabta iyo guryaha iyo maasha allah iyo makaanka iyo sida loo habeeyey iyo qabowga iyo maxaa la yidhaahdaa xagga bidhaanta iyo kuraasta iyo dhammaan shaashaadka iyo waxyaabaha lagu soo kordhiyey sanadkii hore waxa weeye aad iyo aad buu uga habaysan yahay idaarada iyo qaabka maamulka iyo hab u socodka aad iyo aad baa loo soo diyaariyey dadka ka soo qaybgelaya run ahaantii dad aan muddo aanan is arag aan ku kala maqnayn alxamdulilah rabbialcaalamiin jihaadku waa waxa weeyaan waa dalxiis alxamdulilah dad badan ooanan hore isku arag oo waayahan aanan is arag shaqada aynan ka mashquulisay oo annaguna darafka kale aan joogna ayaguna darafka kale ay joogaan ayaan isku nimid dhowaan ayay ahayd markii lasoo gebagabeeyey shirweynihii wada tashiga labaad ee looga ariinsanayay jihaadka ka socda bariga afrika kaas oo ay ka soo qayb galeen in ka badan boqol xubnood oo isugu jira culimmada odayaasha dhaqanka iyo hoggaanka guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ugu horeeyo sheekh axmed cumar abuu cubayda shirkaasi oo socday muddo sideed maalimood ah ayaa ugu dambeyntii lasoo saaray warar murtiyeed iyo fatwo sharci ah taasoo ay ku dhan yihiin dhammaan dhinacyadii kasoo qaybgalay shirka waxaana ka soo baxay qodobo wax ku ool ah askari ka soo goostay dowladda federaalk ayaa isu soo dhiibay wilaayadda islaamiga ee gedo maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya askari ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa isku soo dhiibay maamulka islaamiga ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee wilaayada gedo waxaa lagu soo bandhigay askarigan degmada alcadde ee wilaayada gedo isagoo kasoo tegay degmada baled xaawo kana tirsanaa askarta maamulka jubbaland wuxuu sheegay in si wanaagsan aysan filan loo soo dhoweeyey isagoo firiin u diray kuwa hadda askarta ka tirsan iyo kuwa doonaya inay ka mid noqdaan isagoo hadalkiisa sii wata ayaana intaa ku daray in askarta dowladda federaalk aysan salaad tukan
meeshaan joogo waxaa waaye degmada alcadde kuwa jubbalandna baan ka tirsanaa degmada balax qofku islaam horta meesha ma joogo waa meeshu salaad ma laha waxba ma laha ma fiicno qof hadda islaam meel mooriisa maaha hadda ilaahay mahadiskale waa ummadeedii iyo islaamka aan la joogaa waa nala cafiyey ilaahay mahadiskale si fiican bay nagu soo dhaweeyeen si fiican hadda adiga aan ka filay inay nagu soo dhaweeyeen insha allah xaala intaasan ku dhex jirnay wax dhiba male ilaahay mahadiisa fiican wixii hadda ku jiraan allah kasoo nuuliyey inta u socotana hadda meel la aadan kama horreysa ka joogaan lan bilihii iyo maalmihii u dambeeyey waxaa soo badanaya askarta isku soo dhiibaysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxayna ku soo aadayaan iyadoo isbedelo waaweyn ay mujaahidiinta ka sameeyeen goobaha dagaalka qaar ka mid a salaadiinta wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxa ay sheegeen in ay dhaqan gelinayaan fadwadii iyo bayaankii ka soo baxay shirweynaha labaad ee jihaadka bariga afrika mahad cubeyd ayaa warkan faahfaahinaya habeenkii xalay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa baahisay barnaamijkii saddexaad oo aanu ka diyaarinay shirka labaad ee bariga afrika kaasoo looga tashaday jihaadka mandiqadda iyo arrimo kale oo horumarinta ummadda la xiriira barnaamijkan oo intiisa badan lagu wareestay salaadiinka kala timid wilaayaadka islaamiga ah ayaa soo bandhigay dareenka ka qaybgalayaasha iyo mawaaqifta dadka hormuudka u ah ummadda oo ay ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka malaaq muxuudiin cabdiraxmaan nabadoon ismaaciil haaruun ugaas cabdulaahi xaaji axmed macalin maxamed macalin xasan suldaan cali maxamuud macalin oo ka kala socday wilaayaadka bakool jubbooyinka shabeellaha hoose shabeellaha dhexe iyo mudugga ayaa si isku mid ah u sheegay inay dhaqan gelinayaan fatwada iyo bayaanka ka soo baxay shirka ayagoo bulshada soomaaliyeed u bidhaamiyey muhiimadda arrintaas may deerisiyey dalal idibid fariintiinka horeyd awalan may ha ku bahay meylo fatwo ama fataawa oo culummada hasaartee kubati oo lankalankasheegaw dadka muslimiinta ee dal ii dibid baroogan lanka sheegaw iyo bayaanaad oo siyaasi ee usuna ilaahay kitaabshiilika saleeyaha kubahi oo ka midaysanayni haddii hogaankii dhaqanka ii oo muslimiinta hayan haddii culummadii eta haddii hogaankii harakada guud ii ka midaysanaaya meelaha kubahi awalan may deersiiyey bayaankaas sabahi ama fatwada ama fataawadaa sabati ini la qaadada galanti midgela ka gobsada walana anfahaw adduunyadana anfahaw wal ogaadi guud ahaan adoo lankiad hakiin dareeran isku reebna regeisidiisa sharaftiisa ini lankia ka duulo helshay owlaadisi masaankidisi diinshay ka duulin isku reeba yaanka wiing macnaa yadaanka wiing gaar ahaan reer bakool jihaadkan aragdeen faa'iidadiisa aragdeen cadar farriinta meesha ka soo baxaysa waxaa weeye dhowr qodob ay isu daaran tahay ilaa saddex afar qodob sidii laysaga dafcin lahaa cadowga horarka ah ee ku soo duulay ummadda islaamka doonayana inay dullaystaan dalkoodana ka qaataan dacas iyo dulina ay baraan sidii laysaga dafcin lahaa ee laysaga celin lahaa ee beerka looga xasharin lahaa waa qodobka labaad qodobka saddexaad waxa weeyaan ummadda jahliga ku jirta sidii looga saari lahaa ummadda jahli baa la degay jahli baa heerka gaadhsiiyey jahli baa gaalada raaciyey jahliga sidii looga saari lahaa ummadda qodobka afraad dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba sidii loo gaadhsiin lahaa ku dhaqanka shareecada islaamka iyo kitaabka ilaahay sidii loo gaadhsiin lahaa loogana saari lahaa jahligii aan horey u soo sheegay kolley qodobadaa iyo kuwo fara badan oo kale insha allahu haddana haddana waxa gubaaba anaa gaaladan hadda oo la sheegay amaarada iyo etoobiyaan iyo oo maraykan gadaal ka soo riihay insha allahu anaka gumaysi mar horeba ma qaadana haddana ma qaadanin waagii talyaaniga oo dadka gumaysanaya beesha garre ma qaadana gumaysigaas haddana ma qaadanin gumaysi gaalada waa iska dhicinaynaa insha allahu dhallinyarada waa u digaynaa dhallinyarada doonta waxaan u saaraynaa gaalada in la iska dhiciyo shirkan waxaan kala kulmay waxaanan filayn waa shir isoo jiitay mataqaanaa i dareensiiyey doonaana saarayn isaaray wax laga sheekay karo xaqiiqiyan ma aha waxaa ka mid ah bayaan cad oo culummadu ay soo saareen fatwa diiniya oo ilaahay kitaabkiisa sunnada nebi maxamed wax lagu caddaynayo awalan waa in diinka loo gargaaro kitaab ilahi wa sunna loo gargaaro xabashada duulaanka ay abaabulaysana loo diyaargaroobo waxaana midkan ka horeeya duulaan kale oo xasan gurguurta ku fashilmay afka ciidda loo daray oo gaar ahaan uu ku qaado afarta gobol oo min waraa'i nahri la yidhaah si kastaba ha noqotee waxaa muuqanaysa waxaan mataqaana iluna cabiri karin maskana lagu soo koobi karin meesha ka muuqanaysa waa shucuur caadi shucuurkeena waa kacsan yihiin ilaahina waxaan leenahay hanoo adkeeyo maa sha allah waxa weeyaan dadka soomaaliyeedna ayaysan ku kalsoomin caqligoodu ha deeqo maaragtay xasan gurguurta iyo culummada maaragtay fasaaday oo hallawday oo maaragtay gaalada maaragtay ay marxabaynaya oo mucanaqaynaya ha ka yimaadaano waxaan leeyahay ilaahay wuxuu wiri muxamadu rasuulullahi waladiina macahu ashiddaa'u cala alkufaar inay maaragtay gaalada ku adkaadaan cadow inay ku noqdaan inay ka furtaan inay la dagaalamaan inay kitaabka iyo sunnada taageeraan sidaas ayaan ummadda soomaaliyeed ugu yeerayaa caqligooda ay ka faa'iidaystaan iyo wakhtiga ay haystaan
salaadiin kaloo badan oo qayb ka ahaa barnaamijka oo ay ka mid yihiin kuwa baay galgaduud hiiraan banaadir iyo gedo ayaa dhankooda dhabarka u ritay inay qaadayaan dhambaalada shirka bulshadoodana gaarsiinayaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa barnaamijyo kala duwan iyo waraysiyo ka soo diyaarisay shirka bariga afrika waxaadna caawa qaarkood ku maqli doontaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada insha allah taliya ciidan ayaa waxaa lagu dilay magaalada garowe ee gobolka nugaal xili uu sii kordhayo khilaafka u dhexeeya maamulka puntland iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah maxamed daahir calisow ayaa warkan faahfaahinaya xisad siyaasadeed oo ka dhalatay sarkaal lagu dilay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ayaa ka taagan gudaha magaaladaasi ciidamo daacad u ah mucaaradka madaxweynaha puntland ayaa rasaas ku furay sarkaal lagu magacaabo xayle carabay xiirig kaas oo mar ahaa taliyo ku-xigeenka ciidanka ilaalada garoonka diyaaradaha ee magaalada garowe saraakiil ka tirsan puntland ayaa sheegay in sarkaalka uu ku baxay rasaas ay fureen ciidamo ilaalo u ah siyaasiyiinta diidan doorashada puntland ee ku sugan magaaladaasi durbadiiba meydka ninkan waxaa la geeyey isbitaal ku yaala magaalada waxaana isbitaalkaasi lagu sii hayay ciidamo ka tirsan puntland oo maalmihii lasoo dhaafay ku geeriyooday rasaas ay iswadaarsadeen iyaga iyo ciidamada mucaaradka sababta sarkaalkan loogu biiriyey askarta meydadkooda lagu hayo isbitaalka ayaa lagu sheegay in ehlada askarta iyo saraakiisha ay diideen in la aaso ciidamada taasoo keentay in xiisadda ay sii kororto ma jirto ilaa iyo hadda war faahfaahsan oo ka soo baxay dhanka puntland iyo saraakiisha hogaaminaysa ciidamada mucaaradsan siciid dani ee diidan doorashada uu ka wado puntland ilaa iyo hadda ma jirto wax isku soo dhowaansho ama xal laga gaaray khilaafka ka dhashay doorashada ee u dhexeeya maamulka puntland iyo siyaasiyiin mucaarad ah oo isku bahaysta in ay fashiliyaan doorashada kana hor yimaadaan maamulka siciidane ciidamo habqabiil u abaabulan oo difaacaya siyaasiyiinta mucaaradka ayaa dhufaysay waxa ay ka qoteen qaybo ka mid a magaalada garowe iyagoo ishor istaagay in sanaadiiqda doorashada la geeyo magaalooyin uu ka arrimiyo maamulka puntland madaxweynaha puntland ayaa ku celcelinaya in siyaasiyiinta mucaaradka ah ay ku xiran yihiin dowladda federaalka isagoo carabka ku adkeeyey in maamulkiisa uu qabanayo doorashada waxaana aada loo adkeeyey ammaanka magaalooyin ay ka mid tahay garowe iyadoo xil kasta la filan karo in fooda isdaraan ciidamada iska soo horjeeda weerar khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka jubbaland ayaa waxa uu ka dhacay deegaan hoostaga magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose howlgal qorshaysan oo ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ay ka fuliyeen deegaanka jannaay cabdalle ee duleedka magaalada kismaayo waxa ay ku dhaawaceen afar askari oo ka tirsanaa maamulka jubbaland horey weeraro uga dhacay duleedyada magaalada kismaayo waxaa loogu dilay ciidamo ka tirsanaa maamulka jubbaland halka kuwo kalena lagu dhaawacay nin dhallinyaro ah ayaa waxaa lagu dilay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan maxamed ciise ayaa warkan mar kale inoo haya magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa lagu dilay wiil arday ahaa islamarkaana usoo idlaatay qeybo ka mid ah waxbarashadiisa iskuna diyaarinayay xafladda qalinjebinta dilkan ayaa la sheegay inuu geystay qof kale kaas oo u adeegsaday qoriga ak fodhisabanka ah mana cadda ilaa iyo hadda sababta rasmiga ah ee ka dambeysay mid ka mid ah qaraabada ninkan lagu dilay magaalada beledweyne ayaa ka hadlay sida waxu dhaceen isagoona sheegay in ruuxa dilka geystay uu baxsaday allaha u naxariisto oo leeyahay abshir ibraahim xasan amaanta gacanka xaq daran ay ku dishay xaafada howlwadaag gaar ahaan laanta siigaaron ninka dilayna ilaa hadeer sabab uu ku dilay oo cad aan haynon sheegno ma hayno marka insha allahu tacaala waqti abbaara lix saac iyo iyo bar adiga duhor markii laga soo baxay kadib ayuu dilay marka asagana hadeer lama haayo oo uu baxsaday gacan ku didlihi waxaan leenahay allah u naxariisto sidoo kale wuxuu sheegay inaysan ogeyn waxa lagu dilay aysanna jirin qof ay dood ka dhexaysay balse dadka ay warar isla dhexmarayaan maya ilaa hadda sabab la og yahay oo la cadeeyey ma jirto hadda sabab annaga aan hayno ehelka ah oo aan ognahay uu u dilay oo muxuu ahay aan cadayn karna ma jirto dad horey isku dagaalay oo doodooda horey ay u socotay oo muxuu ahay horey uga soo dooday ma lahan dad horey loo kala qabtay oo is- oo isdagaalay ma ahayn dad horey arrintooda loo galay oo horey loo xalliyey doodooda ma ahayn marka sababta aan u leenahay sabab saxan oo aan sheegna ma hayno taas waaye dadka xaafadda warka ay isdhex qaadayaan waaye oo ay isleeyihiin sababto labada qofood hanti kama dhexaynin oo boos iskuma haysanin oo hanti kale iskuma haysanin magaalada beledweyne ayaa ku soo badanaya dilalka oo ay geysanayaan askar iyo dadka qaar ee hubaysan warka oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa